الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف الأنبyاء والمرسلين نبyina mحmd وعlى آlih وصaحبih وsلم waxaynu kusoo jirnay baabka ah صلاaة الجamاعة marka waxa uu ka soo hadlay hadii uu dee ficil ka tago ilowna uga tago imaamka ilowna wuu uga tegay hadii uu xusuusto waa ku camal falaya hadii la xusuusiyana kuma camal falayo oo macnaha aanu isagu ku qanacsanayn wey dadkaa usheegay haba bateen buuri laakin waxaanu nihi sida muctamadkii waxa wey dadka usheegaya hadday badan yihiin qawlkooda u raacaya wuxuuna uga socdaa macnaha markii nebigu calayhi salaatu wasalaam dee salaada uu laba ragcadood tukiyey ee dulyadayn ula hadlay ee uu lahaa aqasurat isalaatu yaa rasuula allahi am nasiit markaa nebigu dee waa kii xooga hadalkii ku celceliyey lahaa lamana gaaban mana lilaawin bacdu dalika qad kana me arrinkaa qaar waa jira asadaqa dulyadayn dabeedna haaba yidhaah sidiibu ukaca markaa dee jamac badan baa ku jawaabay taa sidaa darteed fain tadakarahu halkaa u yihi wain kauruu hadday badan yihiin uu raacaya wain taraka farda imaamkii wax tukinayay baaba ka tegay farad wajaba waxaa waajiba firaakuhu in dee laga goosto bian laa yutaabicahu fi dalika bal yamdi cala sawaab sida sawaabka unbuu ku soconaya sujuud buu ka tegay dabeedna subxaana allahi baa layihi gow waabuu garanba waayaba ukacaa fadhiistay hun imaamyaasha qaarkood bay taasi ku dhacday isna wuxuu uqaaso in ataxiyaadkii la sheegayo subxaan allahi marka lagu celiya haddana uu kiciyaa sidii sidii ugu waday ayaa dabed waxba ka socon waaya waa in laga goostaa marka aw sunatan shay sunnaha buu ka tegay taasoo laa tufcalu aan la samayn karayn ilaa bitakhalufin faaxish adigoo khilaaf kahadhid weyn sameeye mooyaane kahadhid foolxuma ka tashahudin waaba ataxiyaadkii hore oo kale xaruma ficluhaa inuu dee la sameeyaa waa xaraam oo haddii uu sunno ka tegay sida ataxiyaadkaa hore oo kale dee mutaabacadiisuna waajib baahid ataxiyaadkiina sunnu ahaa marka waa in isagii la raaco oo haddii laga hadhana mukhaalafo faaxishaa baa imanayso fool qowl iskaga tegaya isaguma la raacay fa in facalahaa haddii uu sameeyo qofkii masal dee tukanaya ma'muumka ahaa badalat salaatu salaadiisi way buraysaa dee ataxiyaadkii hadduu kaga hadhay imaamka way iska dhacdaayoo dee imaamkiina mu raacin kamanuu goosanin wey macnaha wax labadaa udhexeeyaana salaaddu way ku buraysa wixii labadaa udhexeeya waa marduud wey camalkaa saddexaad marka hadduu ka goosan laha baab bay noqonay laakin muxuu sameeyey imaamkii ataxiyaadkii ka kacay buu yihi waan ka daba tegi doonaaye aan dedejiyo aan kasii gaarsiiyo waxba kama jiraan taa waa salaadii bay kharibaysa walahu waxa usugnaaday ninkan la tukinayo firaaquhu inuu imaamkii ka goosto liyafcalahaa si uu sunadaa u sameeyo taa xaq buu leeyahy wuu heli karaa de inkastoo aanay cudurdaar ahayn oo iyaba laga wanaagsan yahay haddana haddii ay dhacdo inuu doono ataxiyaadka inuu sameeyo inuu akriyo dee ha ka goosto imaamka ha ka goosto marka ataxiyaadka iska sameeyo fain amkanat sunadii hadii ay suuroobayso qariiban bitakalufin faaxisha kuma suuroobayse yufcalu biwaqtin qariib wakti dhow baa lagu samayn karaa in yar buu ku samayn karaa ka jalsat listiraax waaba taasoo uu ka tegay imaamki facalahaa maamuumkii waa samaynaya oo masala imaamkii baad aragtay isagoo jalsat listiraax aanu sii fadhiisanin ma isaga fadhiisanaysa waxba asiyana male intuu sii socdo markuu dee istaagaba waa ka daba tegaya isagu marka amkanat waqtan qariiba wakti dhow baa lagu samayn karaa jalsatu istiraax waa marka lasii kacayo ragcadda labaad ama saddexaad kolka loo kacayo maxaa leeyata afraad jirsidaa yara la fadhiista wey wamataa qataca alimaamu imaamkii kolka uu salaadiisii gooyo salaatahu markuu jaro bixadatin buu jaray wuu weyse beelay waa masalo kale galay oo aw gayrihi de ama waxbaa kalaaba ku dhacay falahu waxa usugnaaday imaamkii istikhlaafu man qof inuu wakiil ka dhigto qusime yutimuhaa salaadii dhamaystira bisharti salaaxiyatihi lilimaam liimaamati hadi salaa qofkan khaliifka ahina waa inuu imaam ka noqon karaa salaadan oo saalix uu yahay haddii qofkii salaada dhexdeedii waysadu ka jabto amaba uu xusuustay inuu wayse laayay amaba wax ku dhacaan sida cumar bin khadaab radia allahu canh yuu khaliif ka dhigay markii dee ninkii gaalka a nabar ku dhuftay kumuu khaliif ka dhigay waa xusuustani ma jiraa cabdiraxmaan bin cawf buu soo dhaqaajiyey dabeetana uu geliyey salaadii uu yihi bal dadka tuki dhinacaana wuu dhacay marka cid dhammaystirta oo salaadii halkii kasii wada ila waa hogaamin waa hogaamin maamulkii ama madaxweynihii salaada un baa afnoqday ka waa in la helaa naaib hawshii halkii ka wada salaadii waa inaanay fashilmin ilaa abubakar ba sababtan loogu dhiibay maamulkan adduunyada waa kaa diin ee uu nabigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam wax sahlan maaha markaa in hawlihii la kala wado oo fashalka laga ilaaliyo arrimaha waa mid daruuriya haddaba kan dee imika meesha lasoo gelinaya waa inuu salaadan imaam ka noqon lahaa kolka hore oo dadki imaamnimada loo diiday aanu ahayn wain fa fa in facaluu haddii ay sameeyaan dadkan ma'muumiinta ahi ruknan bay sameeyeen qabla alistiklaaf intii aanu imaamku halkan hebelkan isagaa dhigin ka hor rukni baa la sameeyey imtanaca alistiklaaf istikhlaafkii ma suuroobayo qofkan masal khaliifka laga dhigayo imaamku uu odhanaya halkaygii gal qofkuwii ku daba xidhnaana wuu noqon karaa hebel halkan iska taagan oo soo galna wuu odhan karaa haddii dee kuwan aanay salaadii dee imaamnimadeedii ku fiicnayn markuu baxo wuxuu odhan karaa war jamaca gal halkaa ka kala qaad halkaa kala jaan qaad aduguna salaadiisa ama faral daysba uu isdhaa ku xidho ha ahaato ama miduu soo celinayaba ha ahaato halkaa ka wada u odhan karaa hogaanka qabso ka waageela adugu laakiin hadday rukni sameeyeen misal rukuuc oo kale markii ay sameeyeen laakiin ay soo tooseen mid dadkii ma'muumiinta ahaa aan ahayni ma geli karo dee waa la iskhilaafaya waa isku dhacaya isagiina waxa uu rabaa inuu dee faatixadii akriyu rukuuco iyagiina waxay leeyiin mi halkaa kasii soco oo sujuudda hore usii soco markaa madaxaa la isku dhufanayaa meel munaasiba ayuunbu khaliif khilaafadu istikhlaafku noqonaya fain kaana alkhaliifatu ma'muuman qofkan salaada lagaga tegaya haddii uu yahay mid kuwii la tukinaya jaaza istikhlaafu mutlaqan way iska banaan tahay in salaadii loo dhiibo hogaaminteedii mutlaqan wuxuu uga jeedaa ama mar ha la xidha imaamka oo muwaafiq baa la ydhakaa amaba ha ka dambeeyo oo ragcadaha lagala horeeyo oo masbuuq baa la ydhaa mutlaqantu waa taasoo laaxiqaa fasiraya ila saabiq iyo laaxiq midubaa fasira la mutlaqeen kol haddii uu dadkii ku xidhan yahay waa midhka waalidka ah soo aroray oo dee waa kaa sameeyey cumar bin khadaab radia allahu canhu dee abubakar laftiisuna nebigu ku wareejiyey markuu soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam reer bani camr bn cab kolkuu heshiisiinayuu yimid abubakarna nebigii u arkay dee wuu ku wareejiyey un salaadi isaguna ma'muumun buu isu rogay marka aduu kol haddii uu ma'muum yahay wuu la wareegaya haddaba waxaa iska dhici karta dee qofkan ma'muumkaynu sheegaynaa mid gadaal kusoo xidhay inuu yahay oo isagaba ragcada dhaafeen ma wuxuu tixgelinayaa socodka salaadiisa mise socodka dadka sii tukinayay buu tixgelinayaa salaadooda meetooduu tixgelinaya waa ka sheegay wa yuraaci lmasbuuqu kan lagala horeeyay wuxuu ilaalinayaa nadba alimaam imaamka salaadiisu sidii ay u socotay buu ilaalinayaa salaadiisu sidii ay u socotay ayuu markaa ilaalin doonaa oo masal isagu hal ragcad baa dhaaftay markaa ragcaddii labaad kolkuu la tukaday ragcaddii labaad kolkii uu la tukaday ayaabuu imaamkii goostayba isagiibaa ugu fil roonaaday oo hore ayuu utallaabsado uu galay markaa dee isagii tii labaad inuu kaco ayuu doonaya jamciina in atixiyaad loo fadhiistay doonaya tajamcu ka fur yeelaya oo wuu fadhiisanaya nadma alimaami waa sidaa fa idaa faraqa minhu marka uu ka baxo maxay salaadii kolka uu ka baxo min nadmi salaati alimaami weeye salaadii imaamka nadmigaa weeye halkuu u celinaya damiirkan lab minhaa mu odhanina minhu nadmiga salaadan imaamka habu socodkeeda kolkuu dhameeyo qaama wuu istaagaya de isagu wa ashaara iyagiina wuxuu u bixinayaa farfiiq buu siinaya liyufaariquuhu si ay uga goostaan aw yantadiruuhu ama ay u sugaan wahuwa intidaarkanaana afdalu dheeraad leh kolkii isagu dee saddex ragcadood iyagii uu tukiyey way u dhamaatay iyagii isagiina weli ragcad baa u hadhay muxuu yeelayaa kolkaas kolka uu doonaya inuu kaco ragcaddiisaa u kaco dee iska fadhiista buu leeyahay waa ishaaro la saamacay tani ani qucuduu baad fadhiista buu leeyahay hay raacine anigu hawshaydii weli waa dhiban tahay oo isuga weeye markaa macnaheedu isugoo dee ishaaru siin doona haddii kolkaa ay dhacdo inuu taa dad karaahiyeysanaya dareemana dee liyufaariquuhu buu ishaari doonaa haada salaam iska goosta buu leeyahay kolka iska goosta oo ishaaro ayuu siinaya gacanta laakiin intidaarkaa wanaagsano si ay fadiiladii jamacana uhaleelaan fadiiladii salaamo naqsiga macalimaamkana ay uhaleelaan wain jahila haddii uu garan ba waayo ninkan gadaal kusoo xidhay haddana hogaanka noqday nadma alimaan imaamka salaadiisu sidii ay u socotay kamaba u warhaynin waxu hadhay iyo iyo wax kale raaqabahum dee iyagu hoosta ka eeganaya fain hamuu bilqiyaam haddii ay kici doonaan qaama wuu dee la kici doonaa wailaa haddii ay doonaan fadhina qacada waa la fadhiisanaya ninkan isaga ah ee salaada lagala horeeyey ee haddana imaamka noqday markuu imaamkii meeshii ka baxay ragcadaha tege imaamku uu sameeyeyba ma ogaba oo waanu ka warhayn markaa kolka ataxiyaadkii loo fadhiisanayo kolka la kacayo dee ishaaraadka iyagu ka qaadanaya ilqoodhaasuu ka eegaya jamaca haddii allahu akbar ay sii leeyihin ay wada kacayaan dee wuu raacinaya waa macal jamaaca ila adiga qudhaaduba mararad qabsantaabaa jiro oo hareerahaagun safka marka qofka wax ku guurayaan oo kale safka hareerahaaga un aada eegto un oad raacisa un dabeed markaa jumhuurkaa ka hari maysa marka haddii dee raaqabahum wuu muraaqabeynaya waa ilaalinayaa dee iltifaat samayn maayo laakiin oo iltifaatku waa jeesi la wada jeedsado laakin tani waxa ay tahay beenada unbuu ishuunbuu leexinayaa hoosta ka eegay kaasi waa kii dee ku xidhnaa jamaca kan khaliifkii waaba mid cusubba wain kaana alkhaliifatu kayra ma'muum kan imaamku salaada u yihi tuki dadka oo gal waaba mid aan kusii xidhnaynba jaaza waa banaan yahay istikhlaafka noocani fi lula wa fi thalitha ragcadda hore iyo ragcadda saddexaad labadaasuu banaan yahay haalisadano min arubaaciyati kamid a laa fi thaaniyati waraabica ragcaddii labaad iyo dee tii afraad ma banaana marka maala imaamkani markan uu ka dhaqaajiyey qof halkan jooga buu leeyahay hebelow bal soo galo adigaasoo arkaysa waa ka baxay jamci yaa jamcu kala lumina bal la bilow markaa uu leeyahay la bilow ninkaa masbuuqa ninkaa khaliifka noqonaya ee halka uu kala bilaabayo jamca ay tahay isaga oo hogaanu noqonayo un waxa daruuriya kolkaa meel munaasiba oo isagiyo jamca ay iskala jaan qaadi karaan oo aan u baahnayn nadmigii salaada imaamka in la ilaaliyo inuu kala jaan qaado oo masalan taasina maxay noqon kartaa ragcadda koobaad ragcadda koobaad hadday ku wada xidhaan hadduu dee khaliif noqdo baan leeyahay ragcadda koobaad dee halkuu fadhiisanaya halkay fadhiisanayeen isku mid bay noqonaysa waxba iskuma khilaafayaan ragcadda saddexaad haddii ay tahay oo marka salaaddii rubaaciyada ahayd loo jeede min arubaaciyati waa salaadii afarta ahayd wey ragcadda afraad hadduu ka bila ragcadda saddexaad hadduu ka bilaabana dee kolkuu laba tukado isna fadhi buu doonayaa iyana fadhi bay doonayaan way iswaafaqayaan markaa oo kolka uu isagu labadiisii dhamaysta iyana afartooda dhamaystaan buu ataxiyaadkii u fadhiisanayaa iyaga koodii ho isaga kiisii hore ah iyagana koodii u dambeeya markaasuu ishaaraadkii siinaya ama goosta ama fadhiyadii ahayd intaan labada soo tukanaya laakiin hadduu tii labaad ka bilaabo maxaa dhacaya markaa dee markuu midh tukado isagii waxau rabaa inuu ukaco tii labaad iyagiina maxay doonayaan dee labay marayaane inay ataxiyaadsadaan taa waa la isqabsanaya imaam uu nadmigiisa ilaalinayo o de uu ku xidhnaana ma jiro oo imaamku isagiioo salaada ku jira dee kumuu soo gaadhin isagiiyo kii hore ee la yidhi nadma alimaam buu ilaalinaya waxa u kala farqiya kaasina imaam buu ku xidhnaayo kii la yidhi buu ahaa inamaa jucila alimaamu liyutama bihi oo imaam buu ku xidhnaa hadduu daba taagan yahay dee kolleyba imaamku muwaafaqi lahaa kanina imaamkii oo meesha ka maqan buu maamulkii qabsaday iyo hogaamintii isagu marka laba isku mid noqon kara ma ninkana imaam ma lahayn ee isagun baaba imaamkii ugu horreeyeyba meesha oo la kawsaday ee wax hore uu kusii xidhay ma jiraan kaa horena dee waxa uu ahaa nin imaam ku xidha farqigana udhaxeeya la fi thaniyati waraabica labadaa may oo iskhilaaf baa imanaya walaa tajibu ma waajibaysa niyat liqtidaai bilkhaliifa kan imaamku meesha ugu dhiibay in markaa niyat liqtidaa ay sameeyaan ay ku daydaan waxba waajib ma aha inay ninkan isaga ah imaamku uu meesha kaga tegay ku daydaan oo niyadii ay cusboonaysiiyaan waxba kuma waajibayso macnaha lama odhanayo jamacan waar dee imaamkiinii hore wuu tegay imaam cusub baa meeshii soo biire niyadii kudayashada cusboonaysiiya lama odhanayo taa waa lagu fasiri karaa oo macnaha tajdiidu niyat liqtidaa niyat liqtidaa in la cusboonaysiiyaa waajib maaha waa mid midka kale meesha jiraa waxa weeye inay ninkan ku daydaan oo ay ku dee sidaasunula socdaan waajib maahe bal lahum an yutimuu furaada waxaabay iska heli karaan inuu mid waliba gooladiisa isaga wato mar hadduu ninkii hore hadaafay inuu mid waliba gaarkiisa isaga watona way heli karaan inay kan ku daydaanna way heli karaan ee waajibun kuma aha iyo laazim oo lama odhanayo ninkan haka tegina salaada la tukada walaa tajibu niyat liqtidaai bilkhaliifa waxba taasi waajib maahe bal lahum an yutimuu asalaata furaada gooni gooni inay isaga tukadaanna xaq bay uleyi inay iskaga iskaga hadhaan kanba walaw qadama alimaamu waaxida waalqawmu aakara imaamkii mid buu yihi hebelow soo gal aniga socdae safkii horena mid kalun baabay soo riixiyeen famuqadamuhum wlaa kanay horu mariyeen baa habboon dadka la tukanaya raqbadda hayaa waa iyaga isagii iskagaba hadaafiye markaa codsigoodaa soconaya kiisan kalena safka dib ha ugu noqdo meeshuna dee meel la murmayo maahe waa ummad sharci hagayaa laga hadlaya markuu ishaarada arko in jamacii qaar kale uu soo riixay safkiisii buu dabeetana reefasti buu geli doonaa kan markii hore imaamku soo qadimay yaa salaadu ka waxyeeloobay hadduu kii kale isaguna la murmo dee salaadii baa ilan buraysa famuqadamuhum wlaa min muqadami limaam oo waxaa laga yaabaa sababay ku diidan yihiin inuu jiro ama qofkan qiradiisa iyo ay jecel yihiin afqahnimadiisa amaba dee in fisqiya waxay ku ogyihiin kaa kalaa jira qofkana dee haddii jamcu uu karaahiyeysanayo dee inuu tukiyaba may ahayn oo waa tii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salaadiiba inay wax noqonayso halkanna waxa uu ku xusayaa bal imaamnimadii qofka ku habboon iyo dadku marka ay isku yimaadaan ay dhinacyo badan iskaga mid noqdaan sida loo kala qadimayo waa mid aan dee laba tixgelininba mid aan laba eegin be waxaad moodaan waktigan dambe gaar ahaan meesheenan oo kale iyo ninba halku helo uu iska wadaya kolka ama halkay duruufta u dhigto ama qofka masaajkaa dhisay ka u dhow unbaaba dee macnayaal kalaa laga yaabaa inay iskaga timaado oo muaahalaadkiiba aan waxba la tixgelin waxa u ihi awla nnaasi bilimaama imaamnimada waxa ugu habboon alafqa ninka fiqiga aada u yaqaana uma alaqra ka qirada qur'aanka aada u yaqaan baa kusii xigaya hadday labadaba afqah noqdaan uma alawrac ka xalaal miirashada badan uma alaqdamu hijratan kii hijrada soo horeeyay wakti horu dee ka hadlaya xagga hijro ahaan kii soo horeeyay wawaladuhu baa kaana ku xigaya oo qofka aabahii uu soo hijro horeeyaa la eegaya intii kale hadday ka sinmaan weeye mar walba uma intaa horeba hadday ka sinmaan alasalu fi lislaam ayaa la eegi doonaa ka markaa islaamnimada ku daaweyn oo kii dhalinyarinimo ku islaamay baa laga horreysiinaya kii odaytinimo ku islaamay uma nasiib ka markaa nasabka ah ee macnaha nasabkiisu sii sharaf badan yahay ayaa la eegi doonaa buur uma alaxsanu siira ka dhaqankiisa uu wanaagsan yahay baa haddana la eegi uma alaxsanu dikran ka warkiisu fiican yahay waa isku mid un labadaas uma alandafu badanan wa thawban ka jirhkiisa iyo maradiisu nadiif yihiin haddii inta hore oo dhan ba ay ka sinmaan uma alaxsanu sawtan ka qiradiisu ay macnaha codkiisu uu fiican yahay ee ummadda soo jiidanaya uma alaxsanu suura ka haykalkiisa iyo jirhkiisa uu fiican yahay marka inahan dambe inaanay wax daliilo raacinayn bay og tahay muyuulaadka dadka iyo mustaxsanaadka labana ay iska eegayaan marka laga bilaabo uma alasanu fi lislaam intaa ka horeysa nusuusta waa kusoo aroortay oo dee waa loo helaya adilo laakin uma nasiib laga soo bilaabay intan dambe ma laha wax daliila may keenin kolkaa mar walba sumadan waxa uu keenayaa de hadday inta hore ku sinmaan wey xadiidka saxiixa waxa waay yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illahi tacaala qolada waxa u imaam noqonaya qofka qur'aanka ugu aqra'san markaa shawaaficduna sidaad arkayso afqihii bay hore mariyeen marka iyagu midhka ay ku dacweeyaan ay leeyihin waxa weeyaan aqra' kastoo waktigaa nebiga joogay afqah buu ahaa oo waxay leeyihiin asxaabtu mar kastoonu qaadano toban aayadood maanaan kordhisan jirin ilaanu tadbiiqino macnaheedu waxa weeye aayaadka macnahoodii iyo fiqiga iyo axkaamta ay sheegayeen bay yaqaaneen marka nin kasta oo aqra ah oo kuwa uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam afqahna wuu ahaa sidaa darteed baanay kala tegaynin bay leeyihin waktigaas oo qofki isagoo afqahabuu aqra'na ahaa laakin waktiyaashan dambay dhacayso in la helo un qof qur-aankii yaqaano oo macnihiiba aan aqoon ila waxaa dhacaysa waktiyaasha dambe qof qur-aankii si wanaagsan oo aqriyaya laakin aan dee qur-aanka macnihiisii garanayn ama fiqigii salaada ee fiq alcibaadaatba aan garanayn baa dhacaysa labadaasi haddaba hadday kulmaan dee qiro la wanaajiyo waxaaba kasii daranba waxyeelo ku dhacdo salaadii qofka waxyeelada salaada garanaya iyo siday uhagaagayso ayaa la horreysiinaya qolka marka xadiidkii xaggay ka mareen jawaabteeda taas awracanina dee muhiimadiisuu leeyahay qofkii haddii uu markaa dee cifo leeyahay oo uu ka dhowrsoon yahay fisqigii iyo xumaantii kale salaadeeniina waa ku aamineyna iyo itqaalinteeda iyo cibaadadeeda laakin hadduu faasiq yahay waaba iska suuragal isagoon daahir ahayn in la tukiyo alaqdamu hijra waa nin runtii dee naftiisii soo huray wakti hore oo in la horreysiiye mudan maalkiisii iyo ehelkiisii iyo dhulkiisiiba wuxuu uga yimi ilaahay darti waxa haddaba fa mataa wujida haddii la helo waaxidun min haaulaai mid kamida kuwa wa aynu soo sheegnay mid kamida baa la helay qudima waa la horumarinaya qudima isagaa la odhanayaa gal wa in ijtamacuu haddii ay dhammaan isu wada yimaadaan noocani aw bacduhum ama qaarkood oo isku derajo abaa yimid rutibu hakada sidaa aynu soo sheegnay baa loo kala horreysiinaya oo markay inihii hore ka sinmaan inahan dambaa lagu kala horreysiinayaa bu adigu marku waxaa muhiimaha u qofkani inuu fiqigii cibaadaadka garanayo iyo dee masaa'ilka la isku khilaafiyo kuwa la isku waafaqay iyo masaa'ilka marjuuxiyo kuwa raajixa fiq alcibaadaat dee qur-aankiina si wanaagsan u akriyayo oo laxnigii jeligaa iyo kii khafigaaba meesha uu ka saarayo fa in istawayaa haddii ay sinmaan intaas oo dhan in lasoo sheegay bay ku sinmeen watashaaxa waana isku bakayleen oo midna mid ugu dayn waayey moogta uqrica dee waa loo qora ribaya ilan qurcadu taqtacu nisaaca murankay soo gebagabaysaa nasiibkaaga ha ka boodin baa laleeyahay bal ka calaftaad adugu marka waxaynu ugu awilaynaa de inay sababtay ugu doodayaan tahay kursi doonaanay ahayn ajri doonay oo mid waliba uu leeya ma de imaamnimada ajri weyn bay leedahay marka ajrigaasaan ku ordaya haddaba dadkii sidee loo kala horreysiinayaa marka salaadii la tukanayo wa imaamu lmasjid qofka masjidka imaamka ka ah wasaakin lbeyt iyo qofka guriga degan walow biijaaratin kiradaha ku deganaado muqadamaani labadaa waxaa laga horumarinayaa cala alafqahi wamaa bacda afqihi iyo iyo intii ka dambaysayba haddii qofku imaamutuk imaamu ka yahay masjid oo markaa dad kale oo ka afqahsan ay yimaadaan ama ka aqraabsan ay iskaga daba tukadeen ila haddii la yidhaha hebelow ka soo bax macrifad baa bilaabmi doonta mariida waan lagaba dhamaanay marka intii fitna dhici lahayd hadduu xataa xuruuftii jajabinayaan dee ciddii mas-uuliyaddu ay saaran tahay bay tahay inay ka qabato meesha oo cid hagaagsan dhigto laakiin nin afqaha un isagu kama qaban karo intuu afqah anaa ah oo kubu dhaamo ama aqra ah intuu yidhaahdu yimaado isagu kama riixayo meesha ee cidda bedeli karta hawlahan waa ciddii markaa masjidkaa dhistay oo naadirkiisa ahayd ama mas-uuliyiinta markaa meesha wey de isqabsi baa imanaya fardi hadduu yidhaahdo fardi kalaan hawshiisa xalinaya waa macruuf de inaan garba siman la yahay qofna hadduu saakinulbeyt yahay oo gurigu joogo kirabaha ugu jire ciddii ugu timaada isagaa tukinaya ee waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofku qof kale yuu imaam ugu noqonin meesha makrimadiisa ah ama dee isagu sultada uu yahay u sareeyo iyo faraashkiisa iyo hawshiisa isagaa mas-uulkaa walahumaa laakin waxaa usugnaaday qofkan imaamka ah iyo qofkan guriga degan taqdiimu man araada ciday doonaan inay qadimaan hadduu isgaranayo saakinulbeyt ama imaamu lmasjid in lagaga fiican yahay maanta hebelka kaga wanaagsan o ina tuki inuu idhaa wey hebelka igu dhaamow waar ina tuki salaada mar haddaad joogto tukin maayo anugu wasultaanu ninkii mas-uulka u ahaa umadda waa boqorkii u sarreeyey waalaclaa falaclaa iyo midiba midka uu ka sarreeyo min alqudaati waalwullaat qaybta maxkamadaha iyo kuwa gobolada ah dadka noocaasa yuqadamuuna waa la horumarinaya cala asaakin wa imaami lmasjid wagayrihima dadkan oo dhan bay ka horeynaya haddii madaxweynihii u yimaado mas-uulkii gobolka uu yimaado kii kale qaadi lmaxkama alculyaa uu yimaado kii guriga jooga ay kusoo booqdaan way tukinayaan masaajka yimaadaanna way tukinayaan o waa dad dee diin lahoo aan noocan ay faatixadu ka qasan tahay aan ahayn ilaa aimadii hore muxadisiin bay ahay oo xadiidku xataa sheegaya buu sanadkiisa taxanaya oo marka ay soo booqdaan ragga culimada ahy waxay wada tafniidinayeen masaa'ilka daqiiqa ah ayay wada fatashayeen oo ay ka doodayeen iyo takriijka axaadiista iyo hebel waa daciif iyo hebel caynka ilaa heerkaas ay ka doodi jireen oo mararka qaarkood ba iyagoo maamulkii salahaya xalqadaha cilmiga xadiidka ay iman jireen markaa fuqaadani waktiga ay ogaayeen waa darkaasay ogaayeen ee darkan aynu arkayno may markaa ka hadlayaan de qofkani hadduu gabba yahay oo dee ummi baa lagu tirinaya isaga inuu ummi yahay weligiiba ha cadamsanaade kor hadduu ummi noqdo dee maxaa ka ansix wa yuqadamu waa la horumarinaya wa yuqadamu xaadirun kii nagaadiga ahaa deegaanka ahaa iyo waxurun kii xorta ahaa wacadlun kii caadilka ahaa wa baaliqun kii qaangaadhka ahaa intan waxaa laga horumarinayaa noocyada kasoo horjeeda oo ah calaa musaafirin kii socdaalka ahaa wa cabdin addoonkii wa faasiqin kii fallaagada ahaa wa sabiyin iyo kii yaraaya ilmaha caruurta ahaa dadka noocan ee labada raac markay kulmaan midba ka ka horjeedaa ka horeynaya mid deegaan iyo mid musaafir haddii ay kulmaan martidu ha soo faysho weyo iyadu jamaca ku xidhan waxyaal waxaa laga yaaba dee mulaabasaadka inaanu ogeyn iyo waxyaabaha meesha ka jira marka dayf isagu de haddaan lagu soo dhaweynin isaga axaq ilaa mar walba haddii qofkii la horumariyo hadalkama jooge waa marka aan dadkii kala raali noqonin wey xor iyo addoonna dee xorta horeynaya caadil iyo faasiqna dee waxaa horeynaya caadilka ilmihii yaraa iyo kii weynaana dee kii weynaaba horeynaya qofkii weynaa wain kaanuu haba ahaadeen kuwa lasoo sheegay afqaha haba ahaadeen oo macnaha dad dee afqihii la horreysiinaya aktara fiqan liannahum jamacuu min asifaati fi baabi alimaamati maa yafuuqu ziyaada hiqa hiqo dheeraaday dadkani leeyihin xaadir xor cad baaliq weeraad walbasiiru walacma kii indhaqabaha ahaa iyo kii indhalaawaha ahaa sawaaun iyagu waa isku mid xagga imaamnimada oo indhalaabuhuna wuu khushuuc badan yahay kan kale ee indhaha qabaana xagga dahaarada wuu dadaal badan yahay oo wuxuu iska arkayaa wixii wax nijaasaynaya labadaasaa la isu jaraya marka oo isu dheeli tirmaya wayukrahu waxaa la karaahiyeystay an yauma inuu imaamu noqdo qawman yakrahuhu aktaruhum intooda badani qolo ay nacayaan bisababin qolo nacaysa inuu imaamu noqdaa waa karaahiyo bisababin sharciy sabab sharciya ayay markaa ku nacaya oo ninkan imaamka ah haddii dadka badidiisu ay nacayaan nacaybsiyahana gar ay u leeyihiin dee inuu iskaga hadho wey oo sharcigu meel kaga dhacaya faatixadu jajabinaya amaba waa mid faasiqa waxa uu soo gelinayaa meesha khuraafaad badan markaa kor haddii taa lagu naco inuu iska maroorsado iska cidhiidiyada un maahe waa inuu iskaga raaxaystaa sida u sharaf roone dee dadkii aan salaadooda laga kor yeelaynin can ru'uusihim qiida shibrinna waa ku jiray oo nebigu waa ku daray ninuu imaam noqday qolo nacaya oo karaahiyeysanaya oona allow kani masaajidka ma laga nasiiyo ama uu ka socdo haddii uu imaamu noqdo salaadiisii dee lama kor yeelaya iyo tii afadii ninkeeda ka horjeediya kuwaas walaa yajuuzu ma banaano alibtidaau bikafir walaa majnuun walaa muxdithin walaa dii najaas walaa rajulin wakhumsaa bimra'a dadkaa in lagu dayda maaha qof gaala dee salaad laguma xidhanayo madaxtinimona looma diranayo sidoo kale wax ku u baahan cadaalad iyo diin wax la ydhaa o dhan la moodi maayo iyo akhlaaq iyo arrin kale toona waaba kafirba warkiisa halkaa iska dhig wey majnuunkanina dee waa isaguna nin waalan oo dee maskaxdiisiiba ay ka luntay nin ba mar baa mid baa mase jaamaca ku tukiyey koox jamca buu tukiyey markaa isagu dee nin iska wareersan ba iska macruuf oo dadka waalan ee hargeysaa lakin dhan wanaagsan maalintaa xidhnaa waladaalin markuu yihi ay aamin yidhaahdeen buu kasoo horjeesta wuxu horta ma kaga qaylisiiy waana iska socday un labadiisii kabaad buu iska qaatay uu iska lugayay jamci de wax qosle iyo wax isku xisiya unbaa xaalkoodi noqday markaa nin waalan salaad loo diri maayo sida acmaasha kaleba iyadoo lamid ah muxdit hadii uu yahay oo dee bilaaweyse uu yahayna salaadi kama ansaxayse haddii lahubataa laguma xidhanayo salaad haddii nijaas uu leeyahay nijaas muuqato oo dee la arkayo qofka dhiig baa ku yaala ama saxare iyo waxaasaa ku yaala laguma xidhanayo salaadii ninkiina ruuxii dumarka ninkii iyo khuntihiina dumarkuma xidhanayaan oo ninkii dumarkuma xidhanaya rag iyo dumar markay isu yimaadaan waxaa tukinaya un ragga khuntaha laftiisu dee ma la kala garanayo labiyo dhadig ka uu yahay marka waa intuu nin noqdaa bal dumar iyuu ku xidhan inta arrinkiisu daahiraya isaga u muuqanaya malaaimika waxaabaad moodaa dee jihaadkan wax kashfinaya ayaa waxyaabo badan oo waktigaa ishkaal geli jiray muujinaya oo dee waaba laga yaabaa in marka waxa inta badan labiyo dhadig ka uu yahay sida u qarsooma aad bay u adag marka dee camaliyaadka iyo baadhitaanka ay dhakhaatiirta ku sameeyaan tan un baa loo ridayaa kolka walaa man qofna imaam noqon maayo walaa man yaxfad lfaatixa qofka faatixada si wanaagsan u saxaya biman qof ku dayan maayo yukilu dhimaya bixarfin minha xaraf ka mid ah oo qof faatixadiisa jebinayana iyadiina laguma dayanayo oo imaam noqon maayo isaguna ma la maqlaya waay oo haddii faatixadiiba uu jajabinayo aanu saxaynin dee kan saxayaa ayaa imaam noqonaya hadduu iha waxaanu odhan doonaa dee war adigu iskuma fiicnidin faatixada aan iskiyo hadduu diidana de wuu iskaga goosan oo wuu iskaga hadhi doonaa marka bixarfin minhaa dee xuruufteedii waxaa kamid a muduudii iyo shidadkii iyo waxay kamid yihiin dee faatixadiibay kamid yihin ilaa wax saalan maaha shid xarafka mudaacafka ah waa laba xaraf oo isku jiro mudqam iyo mudqamu fiihi labadaasuu ka kooban yahay aw biakrasa buuri marka akrasna kuma dayanaya buuri walaa yajuuzu ibtidaa alibtidaa in lagu daydaa ma banaano biakrasa midii aan waxba akriyi karaynoo dam ah xagga hadalka salaadiisa isaga dee saxiix bay u tahay laakiin adugu dee iskaga hadh oo dad hadlaya ku dayo aw aragta ama mid celcelinaya xarafkaa ta'da ah oo ta'du celcelinaya aw alfaqa ama mid xarafkan ta'da ah ayuu celcelinaya inkastuu shaarixan isagoo ku fasiraya man yubadilu xarfan bixarf qofka xaraf xaraf ku bedelaya ayaa alfaq la yidhaahdaa bui oo siinka iyo saadkaba waa la kala saaraaya buri ninkii gabiye hadduu siinki iyo saadkii isku doorinayo oo labadaasi iskaga jiraan dee alfaq baa loo arkaya a iska badantay taas waladaalin buu odhanaya oo daalun buu ka dhigaya baadkii laga saari jiray carabka labadiisa dhinac iyo gawsaha xagga fuqa ayuu ka saaraya markaa dee waxaa isku darmaday daalkii oo xuruuf naqci ahaa iyo daadkii baa isku darmaday fa in dahara haddii uu muuqdo bacda asalaati intii salaada la tukaday dabadeed anna imaamahu kii tukinayay waaxidun min haaulaa'i dad kalaynu soo sheegnay mid kamid a inuu yahay ayuu ogaaday imaamkiisa lazimahu licaada dee salaadiisii ha soo celiyo qofkanuu isaga tukinayayba waxay ruux dumar oo qamiis u gashatay xumaamadna soo agoogatay bay ahayd ilaan iminka dhulka masar oo kale iyo sheekun baa la moodaya islaanta ilaa xagga hore qofku iska taago dee wax khimaarkii yaraa ee halkan qoorta lagu xidhayay sida cumaamadan saa laysu weydaariyey iyo cabaadii sida qamiiska oo kale ahaydna way gashanta khimaarkaa yara qoortaana way gashanta markaa sheekhu cumaamadii madaxa soo saaro labadaa dhinac ka riday ayuun baa loo malaynaya qaarkoodna dee waabay ku halmaameenba marka kunsihii oo kale waa la mid muxdidkii oo kale waa la mid dee wuu soo celinayaa marka ilaa idaa kaana marka uu yahay mooye calayhi dushiisa najaasatun kafiya nijaas qarsoon aw kaana muxditan ama uu muxdit yahay mooyaane labadaa masalo uu kasoo reebay sagaalka masale hore labadaasuu kasoo reebay waana labada dhicidooda u badan maalan markii salaadii aynu ka baxnay ayaa ninkani waxa uu leeyahay war ilan mabaan arkaynin be maradaydu way nijaasaysnay jamicii waxba ma soo celinayaan amaba waxa uu i war waan khaldamaaye waan wayse la-aasho mabaan wayse qabin ba jamcu waxba soo celin maayaan a labada dhicidooda ugu badan tahay sidoo kale haddii dee uu kaba baxo oo uu idhaahdo war muxdis baan ahay oo waysaanan lahayna midow jamaca tukiyo salaada dhamaystir dee waasaynu kusoo maraynay istikhlaafkii istikhlaafkii baynu kusoo maraynay iyaga waxba kama noqonayso marka kan muxdidka waxa uu kasoo reebay fii kayr ljumuca jumcadii wixii aan hayn oo dee waxa farqiga udhaxeeya uu yahay jumcada waxa shardi u ahaa jamac laakin salaada iyada shardi umay ahayn jamcu fii kayri yawmi ljumuca aw amase fiihaa buu salaada jimce dhexdeedii ayuu is ogaaday inuu muxdit yahay wa huwa zaa'idun cala alarbiciina cala alarbaciin arbaciinkii dheeraad buu ka yahay markaana salaadiisii waxba noqon mayso iyo tii jamcu salaadii jamcu waxba noqon mayso ninkani wuxuu tukinayay salaad jumce imaam baan u ahaa wayselaanina way ka soo daahirtay laakiin waa dee madhabkii shaaficiyadayn maraynaaye iyaga agtooda waxa qayd ahayd afartan afartanka iyo dee qawlkaas caynka uu yahay halkeedaynu ugu tegaynaa baabuljumuca markaynu gaadhna insha allah iyo dee wixii raajixiyo waxa daliil kusoo arooray iyaga waxay shardi ka dhigayaan jumcada dee in jamac loo shardiyo waa way lahayd kulleyba taa laakiin jamcu arbaciin arbaciin kan hadduu imaamkii ku tirsan yahay muxdisna uu noqdo ogobay jamacnimadii baa fashilmayse jamacnimadii ay u shardiyayeen arbaciinka ahayd meesha way ka baxday markaa salaadii jamcu way qarib maysa laakin hadduu zaa'id cala alarbaciin yahay oo u dheeraad ka yahay dee tiisi un baa wax ka noqotee kii jamcu waa u halkeeda kii jamaca jimcadii waa u xasishay iyaga labadaas u kala qaaday markaa wahuwadan aw fiihaa wahuwa zaa'idun cala alarbaciina waxay raacsan tahay masaa'ilka jamaca aanay inay soo celiyaan waajibka ku ahayn ayay lala socotaa garo fain kamulat bihi alarbacuun afartanku haddii ay ku dhammaystirmeen ninkan isaga ah wajabat alicaada markaa inuu soo celiyo wey in la soo celiyo wey oo ninkan imaamka ah ilaa afartan ku dhamaystiray dee salaadii ha la soo celiyay kol hadduu bilaa weyse ahaa salaad si xun buu qabanaya waxa u ihi wayasixu waxaa ansaxaya fardun khalfa naflin salaad farala in lagu xidho tu sunnaha way iska ansaxaysa wa subxun khalfa duhr subxii in duhurkii lagu xidhaana way iska ansaxaysa wa qaa'imun khalfa qaacid ku markaa taagani ku fadhiya waa ku xidhan karaa wa adaa-un khalfa qadaa tu imika joogta tu la qadaynaya waa lagu xidhan karaa wa bilcaks intaa dabarogeeduna waa jiri karaa mid walba ka ka horeeyo weydaari hore waxaynu usoo marnay isaga oo leh salaadaha masal jamaca markii uu bilaabayay baabuljamaaca si aynu dib ugu noqono masale macnaha tanna aada moodeysa in markuu ka hadlayay waxa u ihi watusanu lilnisaai walilmusaafiriina walilmaqdiyati khalfa milihaa tii la qalaynaya mid lamidun baa lagu xidhan karaa laa ayuunbaa sunaa in lagu xidho laa khalfa mu'adaatin wa maqdiyati kayriha laakiin tu imika la tukanayo iyo tu la qalaynayoon tan lamid ahayn in laga daba xidhaa sunna ma aha tanna waa kan sheegay intii oo dham inay wada banaanta markaa tanaaqub haddii aynu ka jawaabno waa su-aalaad isweydiin lahayde waxaanay tanaaqub u keenayn ereyada uu cabiray fuqahadu had iyo jeer musalaxaad fiqiya bay leeyihin markaa mustalaxaadkoodu maad yaro dhuganaysa marka inaanay iska hor imanayn baa ku caddaanay taa hore waxau ihi wa tusanu waxaa iyo waxaasaa sunno ahaa laakin waxyaabahani sunno ma aha kuwaas sunno maaha buuhi hore oo in tii la qalaynayay tu aan lamid ahayn lagu xidho ama tu imika joogto lagu xidho sunno ma aha buu kuwi halkana waxa uu kuwi way iska ansaxay oo wax iska ansaxaya markeeda horeba midhaad halkaa kasoo fahamtin buu halkan kusoo celiyay halkaa hore haddii lagu yidhi sunno ma aha in labadaas salaadood la isku xidho waxaad ka fahmaysaa jaa-is bay tahay oo way iska banaan tahay wax banaan weyn tii unbuu halkana ku sheego wuxuu kuuhi way as inkastoonay sunno ahayn haddana hadday dhacdo salaadaha noocan ahee aan sunno ahayn in laisku xidho in laisku xidhaa hadday ansaxdo dee waa hadday dhacdo way ansaxaysaa buu kuuhi markaa tanaaqud ma leh sidaa darteed haddii dee aada doonayso inaad farad tukato jamacna aanad haynin dee jamacun baa iska eegan oo mid sunno tukanayaba waa iskaga xidhan karta amaba haddaad ku xidhato weligiiba gacmaha fiiqfiiqaysa weye oo ishaaraad khadraaba ha bixiye ishaaraad xamraa oo ka joogta ha ku idhaahde adugu waad iska wadi oo mucaadi bini jabel radia allahu canhu salaada cishaa intuu nebiga la tukado ayuu reerkooda ku laaban jiray dabeedna wuu soo celin jiray oo iyagu tukin jiray cishaayiga dib buu utukin jiray markaa taa macnaheedu waxa weeye isaga dee sunnay u tahay jamacan la tukanayana farad bay uta markaa waa farad ay ku daba xidhanayaan sunne ay ku dayanayaan wey waxaa kaloo soo arooray axaadiis tilmaamaysa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi mid taagan iyuu ku xidhan in ku fadhiya mar dambena waxaaba sugnaatay in isagoo fadhiya lagu daba tukaday markaa taa horaa mansuuqa kan imika la sheegayaana waa ka muxkamka ah ee sugane naasika ah oo kii sheegayay in aanu ku xidhanayn mid taagani mid fadhiya in aanu ku xidhanayn waxaa nasakay kii waktigii dambe uu sii dhimanayay isagoo fadhiyo lagu xidhay markuu xanuunsaday walow iqtadaa haddii uu ku xidho kii shaaficiga ahaa bikayri shaaficiyin midaan madhabtan ba haysan buu ku xidhay saxa way iska ansaxay ilan isku diin ba haysan hadday kala madhab yihiin oo beryo dhexdeedaba waxaa dhacday bay dhahan dee markii madaahibtii iyo taqliidkii iyo wixii ay sii adkaadeen in tacqiid baa dhacay dabeedna kolkaasaaba afar meelood iyo xaramka lagu kala tukan jiray baabu halkaasina waa shaaficda ana axnaafta saas oo kale ayaa dhacday markaa tii bay dee tilmaamayaan madarada ay leedahay oo dee dadka kale madaahibtii way isku xidhan karaan buu leeyay laakiin qaydkan uu raaciyo in lam yatayaqan haddii aanu ogaanin annahu kan imaamka ahi akhalla biwaajibin wax waajiba inuu ka tegay wailaa hadduu ogaado waajib inuu ka tegay falaa dee kuma xidhanayo oo madaahibta qaarkood wax ay waajib u arkayaan bay kuwa kale sunna u arkayaan amaba in laga tegi karaba marka shaygii kan shaaficiga ah u arkaya inuu waajib yahay kalan akrinta disinka oo kale ayuu kani iskagaba tegay oanu laba imaninba dee way disinkii aayad buu ahaa dee faatixada sooe ayado mid kamid a markaa kuma xidhanaya buu leeyahy kaan taraka lbasmalata min alfaatixa aw lamasa imra'a tunqid lwudu aw lamasa farjahu walam yatawada de markaa waxay umuuqataa masaa'ilkan oo dhan inay axnaaftu dheeraad ku leeyihiin gaar ku yihiin bisinka inaanay akrintiisii arkayn xanaabiladu ila de waa la siraysanaya un bay leeyihiin iyagu waa la akriya in la akriyayo way ku raacsayn oo taynu soo marnay waajib bay ku tirinayaan waxa dumara taabashadiisii iyo farjigii oo la taabto oo dee aan laga weysiisanayn iyo iyaguna qabaan oo waxay qaateen xadiidka ah inamaa huwa bidcatun mink waaba waslad kaa mid a marka haddii dee qawlkii raajixa ahaa amaba wixii waajibka ahaa agtiisa qofkan uu ka tago dee kolkaa waxay noqonaysaa inu iskaga hado walictibaaru buuri haddaba kan tixgelinta lihi biictiqaadi lma'muum ma'muumka un baa la eegayaa aragtidiisa iyo waxau aaminsan yahay markan laleeya xagga isku xidhashada laga hadlayo masala hadduu imaamkii aaminsan yahay in waxaan aanay kaga burayn ma'muumkuna inay kaga burayso u arkayo dee taa ma'muumka ha ku socdo oo kuma xidhan kara wey laakin haddii imaamku uu aaminsan yahay oo uu arkayo in shaygaasi uu waajib yahay ma'muumkuna uu arkayo inaanu waajib ahayn dee wuu iskaga xidhan kara oo dee ma'muumkii masala wuxuu arkaya inuu sunno yahay imaamkuna inuu waajib yahay buu arkaya dee imaamkaaba kasii sareeya xagga aragtidiisa iyo ictiqaadkiisaaba kasii sareeya oo madal imaamkiisi wuxuu leeyahy shaygani waa waajib ma'muumkiina waa sunna buu leeyay ya markaa dheeraad baabu imaamku leeya uu ku dayan karaa laakin hadduu ma'muumki leeyahy shaygaasi waa waajib daliilka waa caynka kaa hore waa mansuuq kanaan qaata sisaa ku qanacsan yahay imaamkiina uu leeyahy waxba looma baahna amaba waa sunne dee ma ku xidhanaya markaa marka shayga qofka la eegaya aaminsanaantiisa iyo ictiqaadka macnaha aragtida uu ka leeyahay qawlka waa ma'muumka emaha imaamka imaamku siduu doonaya ha u arko laakin ciddan wax ku xidhanaysa ee salaadiisa uqiildeeya waxa weeye maxay waa ma'muumka ee la eegaya inay ugu dabaansaxday inaanay ugu ansixin wa tukrahu waa salaadii karaahiyay noqotay waraa faasiq mid dee fisqi samaynaya in lagu daba tukado wa fa-fa iyo mid celcelinaya fa'da fa'daasun ay ka qabsato iyo wa tamtam mid markaa ta'da celinaya oo celcelinaya walaaxin iyo middaa laxnia saaxibu laxni ah bima laa yugayiru lmacnaa markaa dee waa laxni aan sii weyneyn oon macnaha bedelayn kolkaa kuwii hore arabkii oo kale waa qofka wax idqaamayay alfakiina waxa uu ahaa baynu nidhi ka xaraf bedelaya kuwanina waa xarfo gaara ayuun bay celcelinayaan fa'da ta'da waxyaalahaas oo markaa faasiqani bian irtakaba kabiira ka shurbi kamrin aw tacaaطa riba aw asara calaa sagiira ka nadarin ilaa gayri maxram walam taglib طaacaatuhu calaa macaasih dee kabiiruu samaynaya ama sagiiruu israaraya laa kabiirata maca tawba walaa israara walaa sagiirata maca alisraar faslu asunna waxa uu markaa u gudbay haddaba halkii uu iska taagayey imaamku imaamka halkii la iska taagayey buu gudbay iyo goormaa la odhan karaa imaamkani iyo ma'muumkani way isku xidhan karaan iyo guryaha iyo masaajidada iyo dul iyo hoos taasuu ka hadlayaa marka assunnatu sida habbooni buu le wanaagsani an yaqifa dakaraani fasaacidan labadii labaa labadii nin iyo wixii kasii badani waa inay istaagaan khalfa alimaam imaamka xaggiisa dambe wadakaru lwaaxidu ninkii keliyahaana can yamiinihi markuu ku xidhanayo midigtiisu istaagaya fain jaa aakaru markaa dee waa kii tilmaamaya ibnu cabaas lahaa nabigan calayhi salaatu wasalaam habeen doonay salaadiisa salaatuleilka inaan ufiirsado aqaryartay gurigeeda markuu joogay maymuuno dabeedna kolkii uu salaadii ukacay baa bidixda kaga xidhay intuu markaa gacanta dhabarka mariyu dhegtay soo qabtay buu isoo wareejiyo markaasuu isoo joojiyey dhinaca midigta saasuu lahaa marka saxaabi kalena saasuu tilmaamay marka midigtaasaa ma- marka ay laba keliya yihiin shaydaanka iska weheshanayaan dabeedna uu ismidigta iska taagaya fain jaa aakaru axrama can yasaari ku kale hadduu yimaadana bidixda ha ku xidho horta uma yataaharaani markaasa isla dib maraya oo dib bay isula tallaabsanaya waaba xusay saxaabiga magaciisi mahaye in macnaha iyagoo laba ah ay midiba dhinac kaga xidhay nebiga dabeetana dib buu gacmaha ugu wada dhaqaajiyey gacmihii buu dib ugu wada dhaqaajiyey marka jifamaadkada gacmihii buu dib ugu wada riixay markaa labadoodiibu halkaa isugu geeyey safkii dambe si ay maaragtay u wada galaan waaya wayataaharaani way isla dib dhacaya laakin hadduu midba meeshiisii uun ku engegsado dee safar raaraloo fool xun baa soo baxay oo qoloba dhan uun ukacday oo sidii dumarka imaamkiina dhexda uu ugu jiro ama dadkii qaawanaa laakiin inamkana haddii uu suuroobo wey oo nimankani ay fursad haystaan inay dib u bixi karaan wailaa taqadama alimaam haddii aanay haysanin fursad ay dib ugu tallaabsadaan oo gidaar ay tahay imaamkiina waa inuu nin isna la fahmaya yahay oo kumaasi hore u tallaabsadaa mid tiriya bad inay ka sujuudi karaan wain xadara rijaalu wasibyaanu wanisaau haddii ay isku yimaadaan rag caruur dumar taqadama rijaalu raggaa horeynaya uma sibyaanu uma nisa caruurtaa kusii xigaya dumarkaa kusii xigaya oo anas de waa kii ka warramaya waktigu nabiga gurigooda ku tukaday calayhi salaatu wasalaam nabiguna horeeyey isaguna uu markaa dambeeyey walcajuzatu waraana oo min waraaina islaamtuna xagga dambe inaga sii joogtay bu iyalaa lama safana xagga dambe si ah haddii haddaba matal sibyaantoo kale ay horeeyaan oo rag yimaado xagga dambe umay ku xidhanayaan laakin lama riixayo salaadana lagama saarayo de sibyaantu kol haddii ay awalan yimaadeen oo imaamkii ay gu xidheen oo safkii ay halkaa ugu jiraan bartooda lagu daynaya iyaga ee lama sii dambaysiinayo waayo waktiga dee tartiibkana imanaya waa intaan salaada la gelin laakin haddii la galo dee qofkii xaq looma le in la riixo waxaa kaluu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam liyalini ulu laxlaami minkum wanuha uma aladina yalunahum uma aladina yalunahum markaan salaada gelaya ha ila soo xidhiidheen ululaxlaam dadka qaangaarka ah iyo wanuha kuwa markaa asxaabulcuquulka ah ee salaadiina dee maaragtay bedeli kara imaamkii haddii ay wax ka noqoto markaana kuwa lasii xidhiidha kuwa lasii xidhiidha sidaas tartiibta hala aato wataqifu imaamat nisaai wasatahun waxay istaagaysaa dumarka tii tukinaysa bartankooda ayay istaagaysaa oo umu salama iyo caaisha iyo radia allahu anhu canhuma sidaasay ahaayeen oo mid waliba caaisha iyo umu salama iyo markay tukinayaan dumarka bartankay istaagi jireen wayukrahu waxaa la karaahiyeysta an yartafica inuu kor noqdo mawqifu limaami cala lma'muum imaamku halka uu taagan yahay inuu ma'muumka ka sarreeyo wa cagsuhu kadalik dabaragiisuna waa la mid oo inuu ma'muumkii sarreeyo imaamkuna hooseeyo iyaduna waa karaahiya guud ilaa an yuriida alimaamu imaamku inuu doono mooyaane tacliimahum baridooda afcaala asalaa salaada sida loo tukanayo uu baro aw amase yakuna alma'muumu kan la tukinaya uu yahay mubaliqan can alimaam imaamka mid dadka kasii gaadhsiinayo meel dheer fuulay oo sameecadna haysan fayundabu waa markaa fiican yihi laakin in kaana haddii ay yihiin weeyaan fii kayri masjid masjid haddii aanay kusugnayn wey waxa uu markaa ka hadlayaa masalan saddex xaalo oo imaamkan iyo ma'muumkan isku xidhan ay leeyihiin mar masjid bay ku jiraan marna guryo kale ku jiraan marna bar banaan bay ku tukanaya marka haddaba ay markan imika uu ka hadlayaa waa waktigii aan masjidka lagu jirin wey laakin dhismo kale lagu jiray kolkaasuu ka hadlaya laakin masjidka isaga wuu sheegi doona xaaladiisu waa gaar oo qaydkan kuma xidhi doono kor iyo hoos mid walba waa lagu tukan doonaa haddaba haddii dhismo kale ay ku tukanayaan imaamkii inuu ka sarreeyo ma aha maamuumki maamuumkuna inuu imaamka ka sarreeyo maaha laba jeer baa la saamaxaya waa marka uu doonayo salaada inuu baro afcaasheeda oo nabiguba calayhi salaatu wasalaam waa kii mimbarka kolla fuulayay kolla kasoo degaya isagoo tukanaya oo jamaca isagoo tukinaya buu hore u tallaabsanayo mimbarkuu dhakada iskaga taagaya marka dee faatixada uu akriyaya iyo markuu rukuucaya iyo markuu ictidaalayo iyo intoo dhan dabeed markuu doono inuu sujuudana tallaabooyin buu dib u soo qaaday rajaca alqahqariy uma sajada cala alard markaasuu dhulka ku sujuuday markii dambena uu jiheeyay asxaabta wuxuu lahaa sidaan waxaan u yeelay si aad salaada iga eegataan xadiis saxiixa wey ayaan sidaa u yeelay marka marka haddii tacliimta ay tay marle way iska banaanta amaba mubaliq uu yaho dee sameecade aanay jirin waxay markaa usoo qaataan xudayfa ayaa meel sare ku tukaday dabeedna shamciina wuu ka hooseeyey markaas salmaan baa kusoo dhegay dabeedna wuxuu war in asxaabtaadu tan ay isla wada diideen miyaanad garanaynin maya waan xusuustay bua waa ka degayba meeshii markaa siduu majmuuca ku sheegaya naawo oo asartaa iyabay markaa usoo qaataan oo kollay dee ficil la isla waafaqay hadduu yahay lahu xukmu rafc ayay leeyihi laakin in kaana haddii ay yihiin bu i fii gayri masjidin masjid haddaanay ku jirin imaamka iyo maamuumka wajaba waxa waajiba an yuxaadiya alasfal alaclaa an yusa yuxaadiya inuu la sinmo alasfalu ka hoose alaclaa kan kore inuu la sinmo bibacdi badanihi jidhkiisa meel kamida inuu kala sinmo oo masel kaa kore cagihiisa iyo kan hoose dhakadiisa waa inay isku beegan yihin bishardi ictidaali khilqa iyada oo abuurkooduna iska dhexdhexaadiyo ka hoosena aanu aada u gaabnayn dee dherarkiisu iska caadi ama aad